barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aruurnimo xilliga washington d c waa khamiis labada bisha abriil labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan idaacadeenana waxaa kamida sida bandowga loogu soo roga magaalada boosaaso uu u saameeyey dhallinyarada magaalada bandowgan waxaan u arkaa inuu yahay bandow aan xilligiisa imaan waayo qofka dhallinyarada markuu subaxdii hal saac shaqo aado oo labada duurnimo uu shaqada kasoo laabto oo tobanka galabnimo ama shanta xaafadii kasoo baxo isla markiiba soddon daqiiqo kabacdi kuma laaban karayo xaafadii dadku waa dhallinyaro waa iskaabulo wax yar baa intaan reeraha lahayn baa badan ninkii meeluu bacdal maqhrib uu xitaa ka cunteeyo salaada maqhrib meeluu ka cunteeyo xitaa ma helayo guriga lixda maqhribna intaa gasho ilaa shanta aroornimo ka soo baxna runtii waa aad bay noo saamaysay waa arrin xanuunkeeda leh waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan sida xirfadaha farsamada gacanta ay gabdhaha dhallinyarada ah ee magaalada boorama ay uga caawiyaan inay shaqooyin helaan heesihii ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka ciyaarihii ayaan sidoo kale dhegaystayaal idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida waxaa noo haya cabdixaafid awil ismaaciil
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay xanuunka covid inuu yahay xaaladii ugu adkayd ee soo marta caalamka tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida xanuunkan ayaa isku darsaday ayuu yidhi inuu khatar ku noqday dunida qof kasta oo ku nool iyo saamaynta ballaadhan ee uu ku yeeshay kuna yeelan doono dhaqaalaha caalamka waxa uu ugu baaqay dalalka qaniga ah inay kordhiyaan lacagta ay ku shubaan sanduuqa lacagta adduunka si gargaar haboon ay u helaan dalalka faqiirka ahi marka ay u baahdaan inay la tacaalaan xanuunkan adduunka ku faafaya guteres waxaa kale uu sheegay in dalalka waaweyn sida maraykanka iyaga laftoodu wajahayaan caqabado adag dadaalka ay ugu jiraan inay xakameeyaan xanuunkaasi guteres ayaa ku baaqay in loo midoobo wax ka qabashada xanuunka oo aan la ogolaan inuu ku faafo dalalka hay-adaha caafimaadkoodu liito haddii kale wuu yidhi uu mar kale xanuunku faafi doono guddida caafimaadka qaranka ee shiinaha ayaa sheegtay inay ka heleen xanuunka coronavirus boqol iyo soddon kun oo qof oo aan muujinaynin calaamadaha xanuunka lagu yaqaano afhayeenka guddidaasi mayan beng ayaa warbaahinta u sheegay in kun saddex boqol iyo toddobiyo lixdan qof daaweyn loo bilaabay laguna hayo goob ay karantiimo ku yihiin guddida ayaa sheegtay toddobaadkii aynu soo dhaafnay inay tirada xanuunka laga helo iyagoo ay muujiyaan wax calaamadaa aan lahayn ay sheegi doonaan bay yidhaahdeen kadib markii shacabku uu werwer ka muujiyey guddida ayaa culay soo fuulay kadib markii ay haweenay degan gobolka heenaan oo ah xanuunka qabta balse aan calaamadihiisa lahayn ee ay saddex qof qaadsiisay
mahadsanidkaas waxa uu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo warkana la socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana boosaaso dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay bandowga xilligii habeenkii ah ay magaalada kusoo rogeen maamulka gobolka bari iyo laamaha ammaanka wariyaha v o ada yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradan magacayga maxamed faarax waa la yidhahdaa bandowgan waxaan u arkaa inuu yahay bandow aan xilligiisa imaan waayo qofka dhallinyarada markuu subaxdii hal saac shaqo aado oo labada duurnimo uu shaqada kasoo laabto oo tobanka galabnimo ama shanta xaafadii kasoo baxo isla markiiba soddon daqiiqo kabacdi kuma laaban karayo xaafadii dadku waa dhallinyaro waa iskaabulo wax yar baa intaan reeraha lahayn baa badan ninkii meeluu bacdal maqhrib uu xitaa ka cunteeyo salaada maqhrib meeluu ka cunteeyo xitaa ma helayo guriga lixda maqhribna intaa gasho ilaa shanta aroornimo kasoo baxna runtii waa aad bay noo saamaysay waa arrin xanuunkeeda leh marka loo fiiriyo puntland waxay sheegtay inay uga gol leeyihiin bandowgaasi yareynta faafka cudurka coronavirus inkastoo guud ahaan puntland aysan weli cudurkaasi cid laga helin maxaa is oran kadhaa saameyntan adiga gaar ahaan bay kugu yeelanaysaa oo ku aadan marka laga yimaana guriga dib ugu laabatid intaad magaalada joogtay xilliyada habeenkiina maxaawy waxyaabaha ugu badan ee ka qaban jiray nigo horta inta badan markii inagu iska soomaali baan nahay soomaaliduna waa dhammaantood waa iska oral society waxay u badan yihiin markii lixda maqrn in goobaha meheradaha la yskugu yimaado xoogaa dadku saaxiibadood la sheekaystaan xitaa kuwa reerahaleh baa yimaado sheekaysanaya waayo qofku gurigii xitaa wuxuu ku dareemayaa stress hadduu mar walba guriga ku jiro marka waxaan u baahan nahay tan kaleeto nigo bandow haddii lasoo rogay dadkii mar walba taabashadii laysdeyn maayo subaxdiga kale dadku waa iswada bahalkeenayaan dhammaanteen soomaali baan wada nahay marka waxaan u baahan nahay dowladdu inay banduha ilaa labada sideedda habeennimo bacdal cishe ay nooga dhigaan si dadkuna ay intaan reeraha lahayna u cashayn karaan magaalada waxyar koob shaaha oo dad baaba shaaha magaaladu haddaysan qac ka siin koobka shaaha ummadu xanuunaya marka bandow runtii in la taxadiro oo caafimaadka loo taxadiro waa wax fiican laakiin bandowgan dhallinyarada aad buu u saameeyey aad aad iyo aad marka loo fiiriyo xiliga guriga la geli doono bandowga maamulka puntland uu sheegay lixda maqribnimo xiliga hore wakhtigee baa u hoyan jidhay guriga nooda guriga hadba xilli waa u hoyanaysaa markaad soo baxdid oo habeenka dad baa qaarkood waxay soo baxaan dee caadiyan bacdal maqhrib baa suuqa soo aada marka afar saac shan saac shan saaci bar base qofba ilin buu u hoyanay oo habeennimo guriga markaatobanka kow iyo tobanka u hoyanaysaa guriga markuu qofku tago soddon daqo uu khad iska galo kow iyo tobanka iyo barka ama labaiyo tobanka uu iska seexanaya subaxdii aad six morning ama toddobada aroornimona shaqadiisu aadaya waa mahadsan tahay dhalinyaro kale ayaa halkan fadhida magacaaga dhamaystirayn sheeg bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed haye sidee u aragta cabdiraxmaan bandowgan saameyn ma kugu yeeshay runtii bandowgan waxaan u arkaa oo ka bilaabanaya lixda maqribnimo in uu anigana saameyn weyn ugu leeyahay dhammaanna bulshada magaalada boose uu saameyn ku leeyahay sababtoo ah wakhtiga horta ugu muhiimsan waxa weeye salaada maqhrib oo salaada maqhrib saan ognahay waxaa la galaa la aadimaa lixda ilaa konton iyo xooga marka waxay noqonaysaa in salaadihii guriga lagu tukado maadaama lixdii marka dhacayso masaajkii salaaddii lagu jiro sidoo kale ha uu dhaqan galayo sidoo kale waxaa meesha ka baxaya salaadii cishe oo iyadana runtii na wakhtigeedii uu mataqaana bandowga jiro taasoo runtii caqabad nagu ah sidoo kale wax caqabad nagu ah maadaama lixday tahay wakhti ay qoraxda soo jeedo dadkana dhallinyaradana ay magaalada u baahan tahay oo inta badan ay magaalada mataqaana ku caweeyaan ama mataqaanaa ay cunno iyo wax ka cunaan runtii wax u arkaa wakhtigaas oo dowladdu ay soo bandhigtay inay tahay wakhti aad iyo aad caqabad uga ah dadka bulshada iyo dhallinyaradaba waxay sheegtay in saameyn adig kugu leeyahay saameyn noocay adig kugu leeyahay wallahi saameynta ugu ley horta waxaa ugu weyn xiliyada salaada ayaan aad iyo aad uga walsanahay oo aan mataqaana ay noqonayso in labada salaadood lagu tukado guriga oo jamaacaha laga tago iyadoona hadda macnaha kiis aan ka jirin coronavirus puntland tan kale waxaa weeye maadaama aanan la qabsanin wakhtiyadaas kole inaan guri galno oo aanu mataqana ilaa lixda aroornimo aan ku gaarno taana waxaan dareemaynaa caqabad weyn iyo walwal ee mataqana arrinta nolosha ah marka waxaan jeclaan lahaa aniga ra'yeyga anoo dowladda aad ugu mahad celinayo sida wanaagsan ay ula dagaalamayso iyo cudur coronavirus iyo sida mataqana uga taxadirayso in mataqaana iyadoo bulshada la eegayo dhaqdhaqaaqeeda in mataqaana looga dhigo sideedda because sideedda xilli salaadii laga baxay oo qof walba mataqana danihiisii soo dhammaystirta weeye marka saasaan jeclaan lahaa wakhtigaaga xiliyada habeenkiiya waxyaabaha ugu badanaa qaban jirtay maxaa ka mid a runtii dee wakhtiga habeenkii just waxa maadaama soomaaliya saa ognahay habeenkii dee lama shaqeeyo waxna lama qabto in dee salaada la tukado cishaha kadibna meelahaas restaurant iyo cafeteriada xoogaha lagu caweeyo oo wakhti lagu qaato oo aad ciddi shukaansi aadso meelaha iska aado arrimo xasaasiya dalka jiro oo waxaan ku falanqeyn badana dhalinyarada haddaan nahay arrimaha siyaasadda cudur coronaviruska arrimaha amniga waxyaabaas badana dhallinyarood mataqaana meelaha isku yimaan badana sportskii oo hadda xayiran baan badana ku falanqeyn jirnay hadda insha allah waxaan dareemaynaa in mataqana waxaaso dhan idaaqadda ka baxeen marka waxaan rajeynayaa in mataqaana in arrintaasi haddii wax laga bedeli karo maaragtay dibna loogu dhigo ilaa sideedda aad baa mahadsantiin v o e magacagiishin magacayga waa cabdilaahi maxamuud faarax waxaana ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda laantaawada aniga caqabad weyn bay ugu hayaa banduha lixda subax habeennimo waxa weye anigu subaxdii ma shaqeeyo oo baaska gurigaas kaga joogaa habeenkii markay afar saactaa waan shaqada galaa dee xilligaas soo libisan jiray suuq usoo bixi jiray ilaa lix- lixda maqrino ilaa suuq ku abeen jiray xilligii waa bandoo marka dhibaatadaas weyn baa jirta maxaa weye waxyaabaa ka shaqayn jirtay xilliga ee tobanka habeenima tobanka aniga waxaa u shaqeeya wakaaladda xoog korontada ummadda oo korontada ah dabeedna afar saac waa shaqada galaa marka lixda maqrib aan xaafad kasoo bixi jiray mashaadka ku tukan jiray dabeedna ilaa fiidka saddex saac magaalada iska caaween jiray hadhowna shaqada toos aadi jiray marka dhibaato weyn biin u haya daana dhalinyarada wakaaladda u shaqeeya Ee, shirkadda aad u shaqaysa muu sheegtay in xilligaa soo geli jirtay bandow ay tahay maxaase lagaa yiri wallaahi weli arrintaas dee haddaan lasoo loo gudbiyey magaasimihii kolley dee wakti waa kasoo baxaya de waxay noqonaysaa in anagu xilligii aan suuqa aadina xarano oo aan shaqada tagno sii fariisna noqonaysaa oo heegan sii galno waxyaabaha ee wakhtigaaga uga faa'iidaysan jirtay habeenkii maxaa ka mid a wax badan baa ka mid ah inaan dhalinyarada la saac dhalinyarada ee xaafadda la caweeyo waqti la qaato dhalinyaraan nahay oo iskaabal waan nahay inaan shukaansi aadna habeenkii meelaha iska soo dumaashaadno laakiin waxaa leeyahay magaalada bandow waa xiran tahay lamana aadi karo magaalada iyo qofkii la arkana waa la xiraya ama waa la qara- waxaa lagu- la- waa la juganya waa la qaraacaya maxaa xilligaa shukaansiga aadi jirtay maxaa ku qorshaysan marka inaad u beddesho ee, shukaansigaagii De qorshe ma jiro oo xilli qorshe ma jiro qorshena xilli hadeer waxay noqonaysaa dee qofka biniaadanka ah in foonka ama mobilka la isticmaalo moogta laga wada hadlay noqonaysaa qofka iyo waad arjiteen mobilkaas ka wada hadashaan ka wada xiritaan bay noqonaysaa si kale ma jirto waana caqabad weyn dee qofka moogta xiriira wada samaynaysaa inaad wada sheekaystaan wada fadhiisataan moogta waqti soo wada qaataan hadda waxay noqonaysaa inaad taloofik dhigtaa mooye aan wada leefajir wada hadli jirno leefajirin moogta noqonaysaa hadeer saas caqabadaasaa taagan maalinta haddii loo beddelo ka war maalin lama ejgaranayso moogtaa dee qof kuu soo baxaya maalin ma jirto waqti waa iska kululyahay kulyaa lagu jiraa gabdhahan daaqabad xitaa guryaha ka shaqeeyaan soo ma marka jaanis kugu soo baxan heli mayaa marka dee awalba habeenkaasi jaanis ahayd moogtaa kuusoo bixi jireen kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo u waramayay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii lilaah iyo codka idlayare kamida gabdhaha magaalada aboorama ayaa ka faa'iidaystay tababaro xirfadda farsamada gacanta ah taasi oo u sahashay in in badan oo ka mid ah ay shaqooyin ka helaan magaalada warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada aboorama nooga soo diray haashim sheekh cumar good gabdhaha dhallinyarada ee barta xirfadaha tolmaha dharka iyo xirfadaha kale ee haweenku ku shaqaystaan ayaa iyagu uga faa'iidaysta xirfadahaasi inay ka sameeyaan ganacsi islamarkaasina waxaa shaqooyin kale ka hela gabdhaha dhallinyarada ah sida ay ii sheegtay hane cismaan oo ka mid ah gabdhaha xirfadaha ka bartay xarumaha dhallinyaradu ku bartaan ee ku yaala magaaladan boorama magacaygu waa hane cismaan maxamed waxaan ka baxay ururka ayoodha xirfada dawaarka marta aad iyo aad walahi maasha allah wax intii aan baranayay aad iyo aad bay noo siiyeen macalimiintayadu tareyniga si fiican waan ku shaqaysanaa hadda waxaan ka mid nahay dadka suuqa wax ku tola maasha allah aad iyo aad bay u fiican tahay meeradu waana ku shaqaysanaa bisneskii ayna bareenna runtii waan ballaadhinay oo markii hore xabid makiinada bay ahayd eegana wixii aan awoodnoo dhan baan ku darnay bisnesku aad iyo aad buu u fiican yahay waana ka faa'iidaysanay mashruucii intii uu socday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ururka ayoodha iyo qolada kale soo diyaarisayba xirfadda hana waxaan ku weydiiyey intii aanad xirfadda dawaarka baran ka hor maxaad ka shaqayn jirtay waxba walaahi kamaa shaqaynin gurigaan fadhiyey laakiin hadda maasha allah qof bisnes oo shaqaysanaya baan ahay hadda makiinadda lagu toliyay dharka aad iminka ku shaqayso ee dawaarka iyo qalabkan aad ku shaqayso yaa ku siiyey waxaa i siiyey ururka ayoodha ayaa i siiyey si qalab fiican oo wanaagsanna wayna siiyin oo runtii wax kuu qaban karaa oo lagu guulaysan karo waayo makiinadahayna siiyey makiinada aad u fiican oo qaaliya bay haayeen annaguna waan ka faa'iidaysanay waanu ku shaqaynaa intii karaankayaga ma sidii koox oo kale ayaad u wada shaqaysataan adiga iyo gabdhihii aad wada barateen farsamada gacanta mise adiga ayaa sii ballaadhiyey qalabkii oo imika laguu shaqeeya horta markii u horeysay ururka ayoodha waxayna bareen qofka si uu u shaqaysan karo si uu bisnes u abuuri karo si uu bisnes u samaysan karo marka xirfadayadii ayna bareen iyo ganacsigii ay noo dhigeenba intiiba waxaan ku samaysanay si aan bisneskayaga aan ugu ballaadhino waana iska warhaynaa gabdhihii aan ka wada dhammaynay meesha suuqa ayayna ka wada shaqaystaan bisnesyadooda qof walba isagaa iska ballaadhsaday iyagu waxayna siiyeen makiinadaha annaguna waan ku shaqaynaa si fiicanna way noogu shaqaysaa
maadaama adigu aad xirfaddii aad ka baratay aad shaqo ku heshay ganacsina aad ku abuurtay wax dhallinyara oo aad shaqo abuur u samaysay ma jiraan runtii marka ciidaha oo kale shaqada way badan tahay dad baan iska shaqaalaysiisanaa dadku inta badan waxayna weydiiyaa inay ayoodho tegaan oy wax ka soo faa'iidaystaan laakiin mashruucu iminka ma socdo laakiin dad badan ayaa sugaya wallahi inay ka faa'iidaystaan oo rajaynaya oo sugaya marka markii ay gabdhuhu arkeen in xirfaddii aad soo baratay aad shaqo ku heshay oo noloshaadii aad ku dabarayso gabdho kale oo magaalada ku nool oo saaxiibadaha ah oo aan xirfadahan barin ma ku weydiiyaan meesha aad ka baratay iyo inay ka baran karaan ma ku weydiiyaan wallaahi runtii waa su-aasha ugu badan uu qof kastiiba i weydiiyo halkeed ka soo baratay hadda maan baran karaa dad aad iyo aad u badan baa markasta ii imaada dadku aad iyo aad bay ii weydiiyana waxay dhahdaa walaal mashruucan halkeed ka soo baratay maan tegi karnaa ana waaba la soo xidhiirsiiyaa macalimiinta inta ii timaada eegana dad aad u fara badan ayaa rajaynaya insha allah hadduu mashruucan soo noqda inay ka faa'iidaystaan taasi waxay ahayd hana cismaan oo ka warramaysay aqoonta xirfadda tolmaha ee ay baratay dhowr sano ka hor iyo sida ay ugu shaqaysato sidoo kalena xirfaduhu waa qaar kor u qaada aqoonta dhallinyarada inta badanna haweenka iyagu fursadaha u hela barashada xirfadaha gacanta ayay isbeddel ku samaysaa noloshooda dhaqaale haashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha xiriirka kubadda cagta yurub ayaa shaaca ka qaaday in ilaayum amar dambe guud ahaanba la joojiyey champions leaga iyo yuruba league kulamadii la rajeynayay inay dhacaan iyadoo hore loo joojiyey kulamadaasi ayaa mar kale xubnaha guddigaasi ay kulmeen arbacadii shalay waxa ay ku shaaciyeen in ilaayo amar dambe guud ahaanba ciyaarahaasi la joojiyo kulamadii la qorsheeyey inay dhacaan juun ayaa sidoo kale la joojiyey halka isreebka loogu soo baxayo euro dib loo dhigay ilaayo sanadka dhinaca kale premier leaga ayaa ilaayo soddonka bisha abril isagana la joojiyey waxaana kooxaha dalka ingiriiska qaarkood oo yuruba leaga ciyaaraya iyo champions leaga aan kala cadayn sida ay arrintani u saameyn karayso xilli ciyaareedka arrimo la xiriira coronavirus darteed madaxweynihii hore ee kooxda kubadda cagda dalka faransiiska marse bebe diouf ayaa u dhintay cudurka coronavirus bebe diouf ayaa ahaa lixdan iyo sideed jir waxaana naadiga makse wadanka faransiiska ay warar soo saareen ku sheegeen in uu u dhintay madaxweynahoodii hore cudurka coronavirus diof oo wadanka senegal u dhashay ayaa madaxweyne u ahaa naadiga dalka faransiiska intii u dhexeysay ilaa markaas oo makse ay ku dhammaystay kaalinta labaad liigwanka dalka faransiiska laba jeerna ay sidoo kale gaartay fainalaha french cap waxa ay ku guuleysteen markii ugu horeysay french league title sideed iyo toban sano sanadkii laba kun iyo toban bebe diof waxa uu ka mid noqday dhowr qof oo cudurka coronavirus u dhintay oo si weyn dunida hadda saameyn ugu yeeshay cudurkaasi kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo manchester united ayaa hardan ugu jira sidii ay ula soo saxiixan lahaayeen ciyaaryahanka naadiga brushe denman ee da-yarka ah erling halland waxaa labada kooxood ay isku hordinayaan in ay ciyaaryahankaasi la soo saxiidhaan xil ciyaareedka soo socda isagoo la sheegay in qandaraaska naadiga uu kula joogo lagu nasakhi karayo heshiiskiisa lacag gaaraysa lixdan iyo saddex milyan oo bown waxaana la rumaysan yahay in kooxo kale oo yurub ka dhisan ay ciyaaryahankaasi uga cedar ka dhigay champions leaga xil ciyaareedkan ay sidoo kale daneynayaan ciyaaryahanka feerka miisaanka fudud khabiib nuur magmadhof oo wadanka ruushka u dhashay ayaa is-arag feer ah oo uu la yeelan lahaa firyaanka kale ee tony verguson waxaa la shaaciyey in la joojiyey sababo la xiriira coronavirus darteed khabiib ayaa waxa uu yahay ciyaaryahan aan marnaba guuldaro kala kulmin intii feerka oo ku guda jiray waxaana la rajeynayay in siddeed iyo tobanka bisha abril aynu ku guda jirno ay ku fiirtamaan isaga iyo ferguson magaalada brooklyn ee dalka mareykanka hase yeeshee xayiraada saaran wadankiisa ruushka oo isan u suurageli karin inuu socdaalo darteed ayaa la shaaciyey in khabiib uu markaa feerkaasi uu ka joogsaday waxaa xubnihii qabanqaabinayay feerkaasi ay sheegeen in ay suuragal tahay in justin gaathi uu diyaar u noqdo inuu bedelo khabiib kulankaasina la qorsheynayo in uu dhaco dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good ayuu kaasi ahaa iminkana dhegaystayaal dhinacii fanka waa heestii duufaan iyo fu'aad xamaraawi
guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo